xildhibaan waxaad naga warantaa dhowaan waxaa golahu ay meel mariyeen xeer hoosaadka golaha wakiilada oo muddo saddex sannadood aan golaha la horkeenin taasi oo dhalisay in shir guddoonku khilaaf horley uu ka soo cusboonaado adiga ka xildhibaan ahaan aragtidaada xeerkaa ku aadan bal nooga warbixi
bismi illahi araxmaan iraxiim horta markaan ka hadlo xeerhoosaadku golahu wuu baahnaa xeerhoosaad golahu muddo siddeed sano ku dhow intaan joogna meesha xeerhoosaadkii hore aan samaysanin baan sidii ugu joognay runtii isaga u baahnaa in xeerhoosaadka waxyaalo badan oo golahu u baahan yahay oo ka dhiman in lagu soo daro intaasoo dadna way ahaan weydo ilahay wuxuu ka dhigay inka imika in hadda lasoo hadal qaaday bidhowtaan fadhi yeelanay in xeerhoosaadkii wax laga bedelo golaha waxyaalo fara badan oo jilicsan la yaro kiciyo sidaa darteed qaabka imika ay waxu socodeen oo xeerhoosaadka loo soo dhigay ayaa wuxuu yahay qaab aan waafaqsanayn dastuurka iyo shaksiyadda qofka iyo humanaitationka xaquuqul insaanka wax badan ka baxsan discrimination waxa la yidhahdaa la sameeyey shirgudoonkii baa la yidhi hal la kala qaybiyo oo qolana labiyo afartan ha loogu codeeyo qolana guddoomiyahana fifty five ha ahaado taasina wax discrimination anigu waan kasoo horjeedaa fikirkaasina waa fikir khaldan oo ay dad gaari sameeyeen oo ujeeddo gaara leh hawshaasina hawl soconayso golaha ka soconayso maaha duuduub baa lagu ansixiyey baa layidhi laakiin duuduubkii lagu ansixiyey waa laskaga daba imanayaa oo dastuurka hor yimaada waa lana ford kuma shaqaynayso dastuurkiina waxaa ku yaala dastuur waxa la yidhaahdo shirgudoon inay jiraan shirgudoonkii baa la baabi'iyey gudoomiye iyo labadii gudoomiye oo hoos loo dhigay arrinkaasina arrin ka soconaya golaha iyaga maaha gudoomiyahana waxaan leeyahay gudoomiyuhu waa madaxweynaha mustaqbalka soo socda oo u doonaya inuu tartamo xisbiga wadana la yidhaahdo sidaana hadduu ku hogaaminayo golaha cadaalad daradiisaas halkaa ka muuqanaysa iyo cadaalad aan garanaysa dadka inaan u wada miisaami karin bay halkaasi ka caddahay kuraasta waa la kala leeyahay inagu beeleen ku joognaa meesha haddaynu somaliland nahay ma nihin dawlad sida caalamka iyo meel walba laga aqoonsan yahay oo dastuurkooda arrimahooda iyo sharciyadooda uga shaqaysta beeleen isugu nima ku wada joognaa weli iyaga leel baynu nahay cidan inama actiraafsanaa beeleen ku wada joognaa meesha arrinkaas markaa wuxuu u ekaanayaa in dee discrimination laisku sameeyo reerihiina qaybna laga saaro meesha qaybna ay noqdaan inay iyagu awoodi yeeshaan taasina ma soconayso anigu ka harti ahaan baan ka hadlayaa ma ogolin kursiga iyaga habariyoyso ama gudoomiyaha xisbigu wadani sheeganayo saa kuma hogaamin karo xisbiga hartina uguma jirayo afarta la joogaan u iskaga tegayaan markuu cadaaladiisa ay arkaan taana kama yeelayno waxaa noocaas meesha ka wada gudoomiyuhu anigu waan kasoo horjeedaa hawshaasna ma ogolin waa discrimination xaqiirnimo laba kursi guddoonka ragga la maamulayay haga hooseeyeen aniguna xagga sira fadhiyo taasi mush macquul weeye raggu ragga kama sarreeyo beeluhuna beelaha kama sarreeyaan waa marka qaabkaa loo ego teeda kale arrinkaa dildaynaya in lagu soo celiyo si wanaagsan sidan maaha golagu afsuubnaan maayo sidan sidiisiyuu kusoo noqonaya wadanana sidiisiyuu ahaanaya rag kulmiya oo cadhaysan oo aan ogahay oo ka cadhaysan xukuumadda iyo xisbiga dhexdiisa waxbayaalo badan oo ka jira ayaa hawshan galay oo ku xumaynaya xukuumadda iyo xisbiga kulmiya anigu saas darasana waa taa ayaa sheekada kuwiina adeerow waa ayaamo cadhadooda ka soo noqonayaan shiikow hasbacaashii guddoomiye arrinkaas ma soconayo iyo wadaniyow waa dhabaya maxaad yeelaysaan haddii arrinku sidan kusii socdo waxaa iminka muuqata in laydii joojinayni garabkiina kasoo horjeedo oo gudoomiyihii uu saaka xataa sidii caadiga ahayd fadhiga caadiga kale fadhiga caadiga golaha uu xeer u qaybiyey xeerka eliska oo arrinkii uu sidii kusii socdo labadii gudoomiyana ku-xigeenadina ay sidaa ku maqan yihiin waxaa muuqata inaan laydii joojinay maxaad yeelaysaan adeer ma soconayso sharcibaa wadanka kala haga xaquuqdii iyo distoorkii baa la jebiyey dib baa loo nugu noqonaya waa nanayfa waxba kama jiraan weeye qodobka xeerhoosaadka o dhan maaha qodobkaanu diidanahay waxa weeye waa qodobka caynkaasa ee ah forty two iyo fifty five baa la kala saranaya shirgudoonka taa ma ogoli waa discrimination waa xaqiirnimo taa ka yeeli mayno distoorkeena ka hor imanaysaa sidana gobol ku socon maayo farsamooyin fara badan oo kale imanaya oo waxaa lagu sameynayo war akhirka guddoomiyaha laftiisa baa lasoo dhiga lasoo dhigaya aloonaya xisbigaa hadii guddoomiye ka noqo la lamayahay meeshan wadaniga dee baad ku hogaaminaysaa meesha adigoo madaxweyne sheeganaya oo guddoomiye dee markaa kulmiye meesha dee waxa ma jiraan xukuumaddii kulmiye bad la wareegtay guddoomiye arrinkaasi wallahi waa bis subxaanallah adigu ma isku sii fogeynaya bahasha annaguna inta difaacagaan ku jirraa odayga hala daayo oo xisbigiisa ha ku haysto meesha adigana adigii baa hoos socdo imikaad foramihii baad isku badtay foramihii guddoomiyey am sorry waan ka xumaay waxaan ka baqayaa berka maalin inaad ah aad de sidaas la socda ugu madax bannaanaatid xisbigaaga oo aad golahaas kaga baxdid ayaad qurux badan waa sidan dhexdhexaas ma noqon kartid maadaamaad guddoomiyii tahay jeerman tahay xisbi guddoomiye ka tahay haddana doonaya madaxweyne oo xisbi mucaarad ah maa yamshi waan dul qaadanay annaga ku dul qaadanay oo raalli ka ahayn inaad joogto adigoo wadani ah haysatid oo guddoomiye ka tahay kulmiye kugu iman iyo xukuumadda xigsata laakiin haddii aad hoos ku soo noqoto xukuumaddii iyo kulmiyaha yagii iyo arrimaha yagii adiga iska ciidaynaya bariiska gudoomiye arrinkaas anigu waan kaa talinayaa afarta kulmiye hoosta kaaga jiray u caraysan kulmiyena waa iska soo noqonayaane yaan lagaaga boodin bahasha ee halkaaga ku adkayso baan kuleeyahay kursigaaga hayso si yaroo miira inta golow ka dhamaanayo adigoo adoo madaxweyne aad ku timaadid laba casho ka bake haws goluhu iyo adigu ma keliya ah aad wadar wax saasaa qurux badan aan kugula talinaya lakin anigu maanta wax ka baqaya inaad soo qadintid arrinkaagii magaranaysaa banaanka lagu dhigi lahaa ma ceebi tacal waa ka gudamiy wa talaba wanaagsan arrinkaasi